أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga al andalus kuweyda ugu doorka roon ku dhowaad shan iyo labaatan murtadiin ah oo ay ku jiraan saraakiil ayaa ku dhimatay qaraxyo xooggan oo shalay lala egtay xarumo murtadiinta ay ku leeyihiin magaalooyinka buulo burde iyo jalalaqsi ee wilaayada hiiraan dagaallo iyo qaraxyo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir jubbooyinka iyo shabeellada hoose weerar keligii duul ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidanka yuhuudda ayaa ka dhacay bariga magaalada qudus ee xoogga ay ku haysato sahyuuniyadda yuhuudda khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay maamulka ridada ugu magacaaban magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya maktabka dacwadda wilaayada mudug ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka ilbir ee hoostaga degmada jawle ee wilaayadaas beesha shiiqaal oo ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbooyinka ayaa shaacisay inay u diyaargarowday ka hortegista duulaanka kooxda ridada ay ku soo qaaday deegaanada ay beesha degto kadib kulan beesha shiiqaal ay ku yeelatay deegaan ka tirsan jubbooyinka أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك waa subaxnimo khamiisha taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannada kun afar boqol afartan iyo afar hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo fidsan ku dhowaad shan iyo labaatan murtadiin ah ay ku jireen saraakiil ayaa ku dhimatay qaraxyo xoogan oo shalay lala egtay xarumo murtadiinta ay ku lahaayeen magaalooyinka buulo burde iyo jalalaqsi ee wilaayada hiiraan walaalkeen ismaaciil salaad guuleed ayaa warbixinta warka inoo haya warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo xoogan oo shalay ruuxay xarumo murtadiinta soomaalida iyo jabuutiyaanka ay ku lahaayeen degmooyinka buulo burde iyo jalalaqsi ee ka tirsan wilaayada hiiraan bayaan kasoo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in shalay mujaahidiinta howlgallo qaraxyo ah ay la eegteen saldhigga ciidamada ridada jabuuti iyo xarunta maamulka ridada degmada jalalaqsi iyo sidoo kale fariisimo maleeshiyaadka ridada iyo kuwa macawisleyda ay ku lahaayeen buundada degmada buulo burde ee wilaayada hiiraan bayaanka ayaa lagu sheegay in qaraxyadii ka dhacay degmada jalalaqsi lagu dilay ugu yaraan sagaal iyo toban murtadiin ah oo ay ku jireen saraakiil saraakiisha lagu dilay qaraxii ka dhacay degmada jalalaqsi waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore ee degmada jalalaqsi murtadka lagu magacaabi jiray maxamed nuur cagajoof iyo aadan maxamed ciise oo ahaa duqa magaalada jalalaqsi waxaa sidoo kale qaraxaasi uu burbur xoogan u geystay saldhigga ciidamada ridada jabuuti iyo xarunta maamulka ridada degmada jalalaqsi ila xogogaal ah ayaa sheegaya in askar fara badan oo ka tirsan ciidanka ridada jabuuti ay ku dhinteen qaraxii shalay ka dhacay degmada jalalaqsi iyagoona meedadkooda ku xariistay xerada ay ka degan yihiin degmadaasi dhanka kale qaraxii shalay ka dhacay buundada degmada buulo burde oo xilligaasi ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada iyo kuwa macwiisleyda ayaa waxaa ku dhintay lix murtadiin ah halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen mid ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka ridada oo shalay ka badbaaday qaraxii ka dhacay buulo burde ayaa warbaahinta uga waramay khasaaraha murtadiinta ku gaaray qaraxaasi maantay meeshaan waxaa ka dhacay qarax halkaas anigoo socda oo maaragtay ilmihii wiilashii istaafkayga ahay saddex wiil labana waa dhimatay midna waa ka dhaawac oo ila socday qaraxyadii shalay ka dhacay jalalaqsi iyo buulo burde ayaa qayb ka ah howlgallo ballaaran oo mujaahidiintu ay ku bacsanayaan murtadiinta duulaanka kusoo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ku yaala wilaayada hiiraan deegaano ka tirsan hiiraan waxaa dhowaan ka dhacay weeraro cagmarin ah oo lagu xasimiyey maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa macawisleyda ee kusoo duulay wilaayada islaamiga hiiraan mahadsanid ismaaciil dagaallo iyo qaraxyo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir jubbooyinka iyo shabeellada hoose xaris cabduqaadir ayaa faahfaahinta warka inoo haya ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay xalay dagaal ku qaadeen fariisiinka murtadiinta dhismaha shaneeme cabdiwaayeel degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho sidoo kale waxa ay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ay ku leeyihiin dalcadda faragaab ee degmada dayniile isla mujaahidiinta ka howlgala wilaayada banaadir waxaay qarax la beegsadeen habeennimadii xalay dhismaha xarunta laanta tawakal degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho waxaana xiliga uu qaraxu dhacayay xarunta ku sugnaa saraakiil iyo askar murtadiin ah dhanka wilaayada jubbooyinka ciidamo ka tirsan jabhadda wilaayadaasi ayaa waxa ay xalay dagaal ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada afmadow shabeellada hoose mujaahidiintu waxa ay dagaallo culus ku qaadeen saldhigada kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ee degmada buulamareer isla wilaayadaasi howlgal qorsheysan oo xalay ka dhacay gudaha degmada afgooye ayaa waxa ay mujaahidiintu ku dileen askari ka tirsanaa riddada kaas oo lagu magacaabi jiray dhagool isla degmadaasi waxaa qarax lagula egtay maleeshiyaad murtadiin ah kuwaas oo lugeynayay waxaana ay qayb ka yihiin howlgallada mujaahidiinta ee ka dhanka maleeshiyaadka riddada iyo saliibiyiinta dalka kusoo duushay ee gacanku gabadka ah mahadsanid xaaris khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay maamulka riddada ugu magacaaban magaalada beledweyne ee bartamaha soomaaliya walaalkan khaalid xasan ayaa warbixinta warka inoo haya khilaafkan ayaa soo kala dhex galay maamulka riddada ugu magacaaban degmada beledweyne ee gobolka hiiraan kadib markii ay mujaahidiintu qaraxyo waaweyn oo isxigxigay ay ku burburiyeen xarumihii maamulka riddada hirshabeelle uu ku lahaa magaalada beledweyne ka gobolka hiiraan iyo midka degmada intaba ugu horeyn guddoomiyaha murtadiinta ugu magacaaban degmada beledweyne ayaa shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay in maamulka degmada uu ku shaqaynayo guri uu leeyahay murtadka lagu magacaabo daahir amiin jeesow kaas oo ku yaala isla magaalada isagoona sheegay in ay dhammaan burbureen xarumihii maamulka riddada hirshabeelle uu ku lahaa beledweyne xarunta degmada waa baaba'day wax noqosho daba ma leh meel loogu shaqeeyo guryahii dhan waa dumeen ma labagalaay qeybtii ama gobol ha ahaato oo madaxtooyadii ay hirshabeelle ku shaqaynaysa ahaato ama degmadii beledweyne ha ahaato intaba meel loogu noqdo male hadda gudoomiyihii sidan hadda dareemaha markuu yimaado waxaan dareemaha inuu qeybta labagalaay galayaan umalayna labadaas xolihii dowlad meel loogu noqdo male meeshiin ku shaqaynaynay way baaba'day meel laga fadhiista male laamyeerigii iyo maaragtay iyo derbihii soo dumay buluketi iyo dhagaxyaa dadka maaragtay ayaa meesha yeelo maahayna hadda meel loogu shaqeeyo waxaan maaragta annaga hadda aan wax ka qaban karna ma ahan waxaan rabaa tii un maaragtay wax laga dhisaayo inan ku meel gaar ahaan aan ugu shaqeeyo gurigii xildhibaan jesow qeybta qaraxsan degmada beledweyne dhanka kale waxa ay ugu yeeraan guddoomiye ku-xigeenka maamulka riddada beledweyne ayaa dhankiisa qabtay shir jaraa'id uu kaga soo horjeedo hadalkii ka soo yeeray guddoomiyaha degmada waxa uuna sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono cid kastoo aan isaga xafiiskiisa soo marin anigoo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada beledweyne waxaan ka turjumaa shirkii maanta uu ku qabtay guddoomiyaha degmada beledweyne ku qabtay guriga jeesaw waxaan ka tashanay ma ahan waxaan ka wada fikirnay ma ahan annaga ka degma ahaan aan ka wada tashanin intayn degayna aan isdhihin anigoo marka saas u og wax walba jiro in marka guddoomiyahaasuun tale ila wadaagin ku-xigeenkiisiina aan nahay uu shir jira aad iska qabsado oo u dhahaa hallaygugu imaado dabaqa jeesaw waraan yeelaya ma aha ma ogole marka xushmada hadduu asiga ka tegay oo keligiis shir jaraa'id iska qabsaday anigana shirka jaraa'id waxaan ku qabsaday degmada beledweyne ciddayna soo marina tillaabo sharcigan ka qaadaa dhowaan ayay ahayd markii mujaahidiintu ay camaliyaad barakaysan ku burburiyeen xarumihii maamulka isku magacaabay hirshabeelle uu ku lahaa magaalada beledweyne mahadsanid khaalid maktabka dacwada wilaayada mudug ayaa dowlad diini ah usoo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka ilbir ee hoostaga degmada jawle ee wilaayadaas walaalkan yaasir maxamed ayaa warbixinta warka inoo haya munaasabadaani ayaa ahayd mid lagu soo gabagabeynayay dowro socotay muddo hal isbuuc ah oo loo qabtay bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka ilbir oo ah deegaan hoostaga degmada jawlo ee wilaayadii islaamiga ah ee muduga dowladda oo ciwaankeedu ahaa irshaadul khalqi ilaa tawxiid alkhaaliq ayaa waxaa ka faa-iideystay boqol afartan iyo lix qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka ilbir iyagoona dowladaasi ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowladaasi ayaa ka warbixiyey duruustii ay qaateen muddada toddobada maalmood ah ee dowladu u socotay waxaan ka faa'iidaysanay dowladan lagu magac daray irshaadulkhalqi ilaa towxiid khaaliq walaalayaal dowladaas ayaan ka faa'iidaysanay ilaahay baa na soo gaarsiiyey mahad iskale waxaana ka baranay oo nalaga fahamsiiyey intii alla naga fahamsiiyey towxiidka islaamka maraatibuddiin axsaan arkaan alislaam inta uu ka kooban yahay aliimaan salaada aada iyo aad loogu faahfaahiyana waa ka faa'iidnay haddee ilaahay baa mahad iskale oo na fahamsiiyey
maalmahan magaalada leeraa elbir waxaa ka socotay dowro dadka waxaa lagu barayey maratibudiin salaada dadkuna intii badan waa fahmeen haddana niyadsadaan inta ay helaan ku nagaadaan salaada aada iyo aad loogu faahfaahiyana waa ka faa'iidnay haddee ilaahay baa mahad iskale oo na fahamsiiyey oo waxawaaye ay barato diinta islaamka hadba intii loo keeno oo la yidhaahdo lagu lagu celceliyo aan ku balannay magaalayada waxaan ka codsanaynaa inay in badan in badan cashara noo sameydo dadka kale ratibto in dadka lagu celceliyo lagu laalaabto aan laga tegin qoftii wax fahamsanayna tadkaleey u noqonaysaa iyo xusuusin qoftii aan wax fahamsanayna si fiicanay wax fahmaysaa aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan maxamed suhaal dowladan elber ayaan maaragtay u ahaa rasmi laakiin hadda dowlada waxaan ugaga imid ceelka la yidhaahdo dordor waa insha allah wax badan aan ka faa'iidnay ummaduna sidaasoo kale caam ahaan uga faa'iidaysanaysay in maaragta wax nala baro oo dadkii wax na bari lahay ad juhdi ku bixisaan ilaahay baad ka helaysaan xisaankaas
dowladani ayaa qayb ka ah juhdiga uu bixinayo maktabka dacwada si jahliga looga saaro islamarkaana sare loogu qaado aqoonta diinta ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee muduga mahadsanid yaasir beesha shiiqaal ee ka mid ah beelaha dega wilaayada jubbooyinka ayaa shaacisay inay u diyaargarowday ka hortegista duulaanka kooxda ridada ay ku soo qaaday deegaanada ay beesha degto kadib kulan ay ku yeesheen deegaan ka tirsan jubbooyinka warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cuhmaan axmed dhubow ha go-aan ku soo gaarniin ha goorac lagu jiido goodley doona mayna in nimanka guurguurta iyo gaalo wixii raaco gunta diinta raacdaana iyo gaanka sheeqaaleh kadib shir maalmo u socday ayna isugu yimaadeen ku dhowaad boqol isugu jirtay waxgarad culimo aqoon-yahanno iyo ganacsatada beesha sheekhaal ayna waarinsanayeen xaaladda guud ee dalka iyo duulaannada ay duubayaan dabadhilifyada murtadiinta ayay beesha ku yeelatay deegaanno ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyadoona ugu dambeyn ay soo saartay bayaan ay beeshu kaga arrinsanaysay arrinkaasi waxaana bayaanka akhriyey nabadoon aweys oo ka mid ah waxgaradka beesha sheekhaal beeshu waxay ballan qaadaysaa difaaca diinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka labo beeshu waxay caddaynaysaa inay mujaahidiinta ku garab istaagayso naf iyo maalba allaahu akbar allaahu akbar saddex beeshu waxay caddaynaysaa inay beri ka tahay abaawlada gardarrada ah ee ay gaaladu waddo isla markaana aan islaamka looga imaanaynin dhinacooda afar waxay waxgaradka beesha farriin u dirayaan dhallinyarada la marin habaabiyey ee la shaqeeya gaalada farriintaasoo ah inay iskaga soo baxaan safka murtidiinta kana digtoonaadaan la dagaalanka diinta iyo ehelkeeda waxaa sidoo kale goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha sheekhaal ee jubbooyinka suldaan cali cusmaan wuxuuna si kula lagu hadlay abaabulka kooxda riddada soomaaliya ee lagu doonayo in lagula dagaalamo ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana suldaanka uu ballan ku qaaday in beeshiisu ay wakhti kasta diyaar u tahay difaaca diinta islaamka hadda annaga alxamdulilah ilahay mahadiis waxaan rabaa beesha sheekhaaleed haddana galabta faraxi wanaaga igala muuqda wixii ay inta ka ballan qaadda inay fuliso ballantaa qaadeen inaad fulisiin diyaar muu tihiin ballantii aan qaadnay oo maaragtay aan maaragtay la galnay allah subxaanahu wa tacaala ballantaas inaan qaadno oon fulinno diyaar ma u tihiin ma ogoli ingiriis iyo ma ogoli gaala eedeelkeed ma ogoli ardaalka soomaaliyeed ee gaalka ku adeegto ma ogoli amerikan iyo ibliiska taaladiisa ma ogoli amison iyo amxaara injire looma ooyaan waxaan ahaa dhaba ways anfacee gaalaha ogaato eedihii layga gaalay inaan arsa karo gaalaha ogaato waxaan rabaa heer shiikhaaleed haddaan nahay waxaa la yidhi mal humu hadal ma ahan garguurta inaan meeshiisa ugu tagno aniga talow sidaasaan ku tali lahay intaan sugulayn macawisleyn anunka maaragtayna ah hadda u yimaado ninka la yidhaha axmedoobe la mid luga dheere la mid kii kaloo la jiro oo nuuciisa la mid gaal halka madow iyo halka gaduudan waxa isdhaamaa ma jiro qaar ka mid a waxgaradka iyo culimmada oo iyagana si carale uga hadlay ujeeddooyinka guracan ee xilligan ay gaalada iyo murtadiintu ka wadaan gobollada soomaaliya ayay waxay wacad ku mareen in aysan raalli ku noqon doonin waxaan ka ahayn ku dhaqanka shareecada raxmaanka maanta waxaan ka caddaynaynaa mimbarkan haddaanahay beesha sheeqaal waxaan garab taaganahay kitaabka ilaahay nimcada iyo barwaaqada iyo khayrka iyo wanaagga aysan baa lagu soo duulayba cid kale loo danleeya ma lahan ilaahay muxuu leeyahay inna diina cinda allahi alislaam maxaa laga falaa macusley caaw ragga kaariyaasha iyo dabaabaadka iyo daa'iraadka biduuna dayaarka watay caaw intay ka baxeen waxba way qaban waayeen haddaanahay odayaasha dhaqanka qashiga ka dhacay walaayada jubbooyinka ujeedkiis wax kale ma aheen annaga waxaan kaga hadlaynaa ummaddaas inay beri ka yihiin waxyaabaha iyaga shuqulna kuma lihin waana caddaynanaa cid walbo mas-uuliyadda ay naga saaran tahay warkeenu uu gaari doono maqasho dal iyo dibadba waxaan oga digaynaa inay ku dagmin waa been garguurta guriga qabyo u dhisaya waa la ogyahay wiil asaga u dhalana macawiis uma soo xiri doona waa ognahay annaga annagu macawiis noo xira miya waxaas ma soconayaan waxaana anfacaya kitaabkaas ilaahay wa wamaa bikum min nicmatin fa min allah waxaan sheegaynaa halkaa ka caddaynayna nin xasan guurguurte iyo axmed madoobe iyo kismaayo xamarka hadle inuusan reeraha matelin dastuur qodoona maanta laga tagaa kuna beri la tuura kuna beri dambe lagu soo dara umana dhalan kumana dhalan dad islaaman muslimiin kitaabka qur-aanka kariimkan ku dhalan dastuurkaas ilaahay noo keenay nimanka laleeyahay guurguurto waa ijeer qowsaar ah nin gaali daba socdo wax ka tuugaya shirkan oo dhowaan ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayna beesha sheeqaal ugu arrinsanaysay xaaladda guud ee dalka sidoo kalena ka soo saartay go'aanka ayaa waxa uu imaanaya iyadoo qaar ka mid ah gobollada dalka ay xilligan ka soconayaan kulamo midkan la mid ah ayna qabaa'ilada soomaaliyeed kaga arrinsanayaan marxaladda cusub ee u galay dalka iyo himilooyinka guracan ee ay dowladda riddada xasan sheekh ku abaabulayaan maleeshiyaad ay ku horayaan dagaalka diinla dirirka ee ay ka wadaan soomaaliya geesguudya gumaroole iyo iridda geydhiire gaalada gogol looma dhigin geedna uma xaqin lama gabal haddii loo kala bexe leesgebagabay hayo gaalayaa islaam haddii loo kala go'e geed la kala xaqdo garabya gaashaan islaamkaanu nahay ma gelin kuwa gacanta horsaya geesiyada dagaalkuu guntade gaaladu ugu galay godadka hoostoora gurmadka gadaal taagana nahoo xaqa gargaraaye
mahadsanid dhubow ugu dambayntii weerar keligii duul ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda ayaa ka dhacay bariga magaalada qudus ee ka mid ah dhulalka muslimiinta ee xoogga lagu haysto wararka ka imaanaya dhulka muslimka ah ee filistiin ayaa sheegaya in xali mid ka mid ah dhallinyarada muslimiinta uu weerar keligii duul ah uu ka fuliyey mid ka mid ah xaafadaha ay degan yihiin dadka yuhuudda ah islamarkaana ammaankeeda si adag loo adkeeyo warbaahinta yahuudda waxay ku warantay in ruuxa falastiiniga ah ee weerarka fuliyey uu sidoo kale rasaas xoogan uu ku furay bar kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada yahuudda khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa lasoo warinayaa inuu ka dhashay howlgalkaasi waana qayb ka mid ah howlgallada keligii duulka ah ay fulinayaan dhallinyarada muslimiinta filistiin kuwaasoo ay kaga dhidhinayaan gumaysiga uu ku haysto maamulka yahuudda guud ahaana warkii subaxnimo saaka waa naga inta kulanti dambe ayaa inoo balannah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu